aan ku bilownay hogaamiyayaasha maamulada puntland iyo galmudug ayaa maanta xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho uga dhawaaqay heshiis ay sheegeen inay ka gaareen colaada magaalada gaalkacyo qodobada ugu muhiimsan ee labada dhinac ay ku heshiiyeen ayaa ah in magaalada gaalkacyo loo sameeyo booliis isku dhaf ah oo talis qura ka amar qaata kulankan ayaa labada dhinac ee heshiiska ay kaga dhawaaqeen waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid iyo weliba wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas ayaa saxaafadda u sheegay go-aamada ay labada dhinac isla gaareen
go-aamo yani fiican baa la isla qaatay ay ka mid tahay in ciidamada la kala kaxeeyo oo ciidamadaasi magaalada ay noqoto magaalo nabadeed colaad ka caagan in si degdeg ah loo fasaxo isu socodka gaadiidka iyo dalka dhibaato dhaqaale runtii oo burbur dhaqaale ayaa soo gaaray labada dhinacba arintaasna maaragtay si degdega arintaasna loo xaliyo oo dadku ganacsigoodii isu socodkoodii loo ogolaado iyo in ciidan isku dhaf ah oo boliis ah oo nabadda ka shaqeeya lana dagaalamo argagixisada iyo shidadan maalin walba dee dhan walbaaba dhanka kale uu ku eedeynayo mushkiladaha jira in maamulkuna wada shaqeeyo boliiskuna wada shaqeeyo arrimahaasna xalkama dambaysta la isaga yimaado madaxdu aniga iyo cabdikariim iyo ciddii kale oo nagu soo biiraysaba aan isaga nimaadno bisha february bilowgeeda
madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa isna kulankaasi ka sheegay in haddii heshiiska la gaaray ay labada dhinac fuliyaan ay taasi horseedi karto in magaalada gaalkacyo ay nabad ku soo noqoto waxaan dhammaan waxgaradka iyo dadka maaragtay ka reer gaalkacyood u soo jeedinaynaa in magaalada nabadeeda iyo xasiloonideeda soo celiyo magaalada isku socodkeedii iyo ganacsigeediina dib loo furo dhammaan jidgudooyinka magaalada dhinacyadeeda kala duwan yaallana la qaado iyadoo la fulinayo heshiiskan asaga la fulinayo iyo qodobka saddexaad oo ah si magaalada dadka maarata argagixisadaa iyo dadka dembiyada labada dhinacba ka geysta ee labada dhinac ku kala dhuumaalaysta loola wada diriro in booliis isku mid ah oo maaragtay isku tababar qaata isku kumaan iyo maaragtay talis leh in magaalada loo sameeyo sida ugu dhaqsiyaha badan dowladda dhexe iyo maaragtay yuankana ay gacan weyn nagala geystaan sidii booliiskaas loo abuuri lahaa waxaan isleenahay saddexdaas qodob haddii si deg deg a loo fuliyo in magaalada xasiloonideeda nabadeeda soo laabanayso
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa isaguna sheegay in madaxda labada dhinacba ay isku afgarteen in colaada hab amni ah iyo mid siyaasadeedba loo xaliyo
maanta wadahadal dheer oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed noogu ahaa yani noo guddoonsiinayay runtii waxaan isla wardhegnay in arinta tan hab amni iyo hab siyaasadeed intaba loo xaliyo si magaaladan gaalkacyo ah xuduntii runtii dalka ee u soo noqoto fursadii ay lahayd ee dhaqaale iyo siyaasadeed ee saameynta ay ku lahayd dalka runtii ay u noqoto magaalo dadkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo runtii dad aflaxa iyo dhaqaale aflaxa marka waa sida ayna sheegeen madaxweynayaasha waa la heshiiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ammaanay heshiiska ay labada dhinac ka gaareen colaada magaalada gaalkacyo oo uu sheegay inay tahay magaalo muhiim u ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga soomaaliya maantana runti waxaa la qaaday tallaabo kaloo aada u weyn magaalada gaalkacyo sida looga wada dhawaajiyo waa magaalo istaraatiijiga oo muhiim u ah isku xirka dalka iyo maxaan ku raha dhaqdhaqaaqa muxuu ah ganacsiga dalka iyo dhoofka xoolaha iyo dhinac walba ayay aad iyo aad muhiim ugu tahay baryahan dambe xoogaa colaadan way soo noqnoqotay laakiin ilaahay idankiis markaana waxay u sii socotaa sidii xal abadiye ah oo joogto ah loogu heli lahaa madaxweynayaashu runtii dadaal badan ayay muujiyeen rabitaan badan oo muxuu ahay magaalada iyo deegaankaas inay nabad noqdaan ah aad iyo aad saddexdaas qodob oo muhiimka oo bilowga ahna waa laysku afgartay mar haddii de ciidamadiina la kala qaado oo dhulkii muxuu ah colaada ku jirtay ciidamo la-aan la ay noqdaan mar haddii dhaqdhaqaaqii muxuu ganacsiga iyo dadka iyo gaadiidka waxa la fasaxay dhinac walba mar haddii booliis midaysan oo magaalada gaalkacya ay leedahay oo labada dhinac ka koobanoo laysku tababaray oo isla jaan qaaday hal la abuuro la yidhi waxaan u malaynayaa niyad samaan badan ayaa halkaa ku jirta iyo dadaal badan waxaan rajaynaynaa usbuucyada soo socda iyo iyaguna in hore loo sii qaado mar kale lagu soo gebagabeeyo oon ugu wada dabaaldegno guusha heshiiskan iyo kuwii ka horeeyey is-afgaradidii jiray oo dhan
maamulada puntland iyo galmudug ayaa horey u gaaray heshiisyo ay ku doonayeen in lagu soo afjaro colaadda gaalkacyo balse markii dambe shaqayn waayey oo midho dhali waayey